وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورasuuله xalay waxaynu dhowr masalo ka sheegnay aqwaasha wanaagsan ee laga soo guuriyey muطarif ibnu cabdillaah ibnu shakiir ashikhiir ninkii saxaabiga ahaa ee cajaa'ibka ahaa marka waraaqo hadda la idiin qeybiyey waa waxaan ugu talagalay mas'alo cajaa'iba laba masalo saddex masalo lakin masalo cajaa'ib aan ugu aan ugu talagalay si yacni ay ugu noqoto nasiixa dadka moodahaya inay quman tahay in ururo la samaysan karo ninkaas saxaabiga ah inankiisa isaga wuxuu ahaa min kibaari taabiciin aabihiina saxaabi buu ahaa siduu u fahmay diintan unbay u fahamsanaayeen saxaabada iyo taabiciintana marka waxaan is lahaa ha la iska haysta yani maxay dadka waxayna weydiiyaan maxaa diidaya ay ku leeyihiin in urur la samaysto taa marka intaanaan gaadhin beejka koobaa beejka beejkiina hadda ladin ladiin qabiyey ee soddonka ah soddon soo mahayn thalaatiin qowlkiisa fiiriya wa qowluhu waqad ra'a almuhallab ama muhallib labada way yidhahdaan wa huwa yatabakhtaru fi jubbatin jubbati khazin yani jubbatin min khazin buu ujeedaa yacni ninkaas muhallib la yidhaahdo wuxuu ahaa nin madaxa ibnu abi sufra baa la dhihi jiray isaga oo marka ku xaragoon haya jubbad xariir laga sameeyey ayuu arkay markaasaa wuxuu ku yidhi yaa cabdallah haadihi mishyatun ama mashyatun yubgiduha allahu wa rasuuluhu war socodkani waa socod alle iyo rasuulkiisa ay necab yihiin mishya mimsaa mashya mishya saxda maa maa sha allah jazaka allah khayr ma sha allah faqaala lahu lmuhallibu amaa tacrifunii waa nin madaxa maog tahay marka wuxuu is yidhi nin meesha iska socda yah war miyaadan i aqoonin buu yihi inaan ahay ninkii amiirka ahaa isna wuxuu ugu jawaabay qaala bala waa ku aqaan buuri awaluka nudfatun madira awalkaagi waxaad ahayd buu yidhi candhuuf yar oo wasakh ah bismi illah bismi llah wixii laga abuuri ujeedaa bismi llah wa aakhiruka jiifatun qadira kadibna waxaad noqonaysaa buu ihi bakti urahaya wa anta bayna dalika taxmilu lcadira intaa u dhaxaysa noloshaadana markii lagu abuuray ilaa aad ka dhimanaysayna saxara kaa buuxda buu ihi maxaa tahay marka yani waxaa weeyaan waa masale cajaa'iba soo maha yani qofka bini aadamka markuu dib isugu noqdo ilahay baana karaameeyey walaqad karamnaa bani aadam waa asturaad ilahay bana asturay weeye bilcaql biddiin ya laakiin xaqiiqa haddii dib la isugu noqdo wasak socotaan nahay ya wixii laga abuuray wasak bay ahaayeen inta aad socotana wasak baa kaa buuxda xataa waxyaala badan oo culamada kale ay sheegaan waxaa ka mid ah sanka waxaa ka buuxa waad garanaysaa diif iyo balaaya ka daadanaysa dhagihiiyo dhokay baa ka daadanaya jirkaaga haddaadan maalin kasta aadan maydhin waad aragtay suu noqonayo wahaakada idan ya ka buuxa waka dhakhaatiirta aynkaas yidhahdeen marka waxaa weeye waa masale khatara sheekh hadalkan fiiri awaluka nudfatun madira wa aakhiruka jiifatun qadira wa anta بين ذلك تحميل العذرة فمضى المهلب وترك مشيته تلك مشيadiisii waa ka tegay marka wa waa isbedelay u iska dhaqaaqay sidiisi caadiga u socday marka hore xoogaas xaliifinaya taasi horta waa mid weeyaan hadalkan kale ee meesha ku yaala ugumaan talagelin aan akriyo marka muxuu ahaa waan so waan waan waan doordooranayay ma og tahay marka nin baa marka soo bood laba ka soo bood ila waqti ma hayno mogta wa can ayuub qaala قال مطرف لرجل ل... قال رجل لمطرف سمع رسام ماشي قد بس أفضل من القرآن تريدون يعني مطرف حلو يقاني تتبع الآثار هذا الكاس سبحان الله إن آه له فهم حلو يقاني إنه آثارته قرآنك إيه آثارته رسولك إيه آثارته الصحابة دي آدوا إلى نجري إيه تفاسيرتي علمدي هوري markaasaa nin haddee daahirka qur-aanka un iska qabsada oo aan tafsiirkiisiiba aan ugu noqonin culimada ayaa wuxuu la yaabay ninkaa markaasa wuxuu yidhi afdala min alqur'aani turiiduun ma qur-aanka wax ka fadli badan baad raadinaysa qaala laa maya buu yihi wax ka fadli badan ma jiraan walaakin nuriidu man huwa aclamu bilqur'aani mina lakin waxaan raadinaynaa buu yihi qof qur-aanka nooga aqoon og warkaasi macad yahay nimankii nimanka qur-aanka kusoo xifdiyey kenya waxaan idinka baryaa qur-aanka waa idin ogolnahay inaad qur-aanka xifdiseen sheekh cabdullahi anaa kusoo xifdis khalaas waa isku mid uun waxaan aada idinka baryayaa inaad iska ilaalisaan inuusan cilmi ahayn inaad qur-aanka laftiisa aada barataan waxaad u baahan tahay inaad qur-aanka aada barato tafsiirka ma'thuurka la yidhahdo hadda sheekha uu akriyo ka faaidaysta kitaab aada iyo aad u qiimo badan buu noqon doonaa kutubta noocaas u qoranna waxaa ka mid ah ibnu kathiir waxaa ka mid ah ibnu jariir itabari iyo wixii lamid ah kutasar inaad akhristo ma aha inaad iska orodo un oo aad tidhaahdo saasuu ilaahay yidhi haddii kale waxaad noqonaysaa un dadkii maaragtay muxuu ahaa ku khaldamay qur-aanka oo mid baa tukan la yidhi ba markaas wuxuu yihi tukan maayo maxaa dhacay kuwa tukada naarta galayaan bu yihi soo ilahay ma dhihin bu yihi fawayl lmusalliin ya soo ma garanaysid saas noqonaysa waa masale khatar wey dangerous marka waa in waa in marka aad raadisaa qof kaaga aqoon badan waayo waa qof ku fasiraya sunnadii rasuulka alayh isalatu wasalaam aathaartii rasuulka hadalkaa aada ha loo xifdiyo wuxuu yidhi qur-aanka wax ka fadli badan ma jiraan laakiin waxaan doonaynaa qof nooga aqoon og waayo waa qofkii u fahmay sidii saxaabada ay u fahmeen karamkiisa iyo karaamaadkiisa iyo waxyaalahaas waxbuu ka sheegay laakiin hal masalo aada iyo cajab gelisay ayaan halkan ka sheegaya wa kaana muطarif yaqulu liikhwaanihi waliawdaa'ihi marka waa kuwa oo uu jecel yahay baa loo jeedaa min alwuddi ay ka timid wuday waayo wuday soomaalida somida qaarkood hasay dhahaan ahay waxa uu ku yidhi inakum ida kaanat lakum xaaja waxoogaa lacag bu iska lahaa baa la wadaadkan sheekhan muطarif marka waa la baryi jiray waxa ley wax nasiih markaas wuxuu yidhi isagoo oga naxahaya baryada inahu ida kaana lakum xaaja faktubuuha fi ruqcatin liyaqdiyaha lakum markaad wax iga baahataan warqadii kusoo qora oo meel ii dhiga si aan idinku gudo fa inii akrahu an araa dulla الsu'aali fi wujuhikum waxaan dhibsanayaa buu yihi inaan arko dulliga baryada wejigeena ku arko waad aragtay qofka marka dee u baryahay waxa weeyaan in inkastoo uu wanaagsanaa markii hore waa soo degahaya walaalo xasadhacda yani waa inuu baryaa soo ma garanaysid marka waa dulli wey marka nin shaacir ayuu keensaday marka wuxuu yihi laa taxsabana almawta mawta albila tii dadka baabiinayay ee maaratay muxuu ahaa ka dhigahayay bololka ma aha buu yihi wainama almowtu su-aal rijaali yani mawdka dhimasho geeri waa waa maxay waa dadkoo la baryo buuri kilaahumaa mowtun walaakina daa ashaddu min daka calaa kuli xaal labadaba waa geeri buuri inaad wax baridana waa geeri geeridana waa geeri laakiin tanaa daran buuri halka marka wuxuu leeyahy sheekhu ويبدو أن مطرف ابن عبد الله كان معروفا بعقله وبصيرته منذ صغره كما تدل على ذلك القصة التي ذكرها قتادة من كان حليه انت يرابع عقلك والله يراب له يا بصيرة يا أرق ديريدة سيدا أشيغي قصة وقتادة وريي قال حدثنا مطرف قال qataadana waa ibnu dacaama assuduusi albasri oo wuxuu ka mid ahaa ardaydii wax ka warisay muطarif qaala kunaa na'ti zayda bna sawxaan waxaan u iman jirnay buu leeyahay ninka la yidhaahdo zayd bna sawxaan suwaxaan buu yidhi manaa waxaan dhihi jiray suwaxaan baan dhihi jiray hadda ka hor laakiin kan wuxuu leeyahay suwaxaan marka waa laga yaaba suwaxaan inuu yahay طيب يا شيخ عبد الله يا شيخ أحمد فقال يا فقال فكان يقول يا عباد الله أكرموا وأجملوا يا مركا أكرموا وأجملوا waxa uu uga jeeda xaqiiqatan waxaa laga yaabaa inuu u jeedo uun cibaadadiina hagaajiya akhlaaqdiina hagaajiya haddayna sidaa ahayn waxaa sheegi doona insha allahu tacaala ninkii iga badiya maxaa yeelay waxa la hagaajinaya muusan sheegin marka waxaanu ku awilaynaa waxa ka horeeya markaasaa wuxuu yihi fa inamaa wasiilatu lcibaadi ila allahi bikhaslatayn ilaahay meesha loo maro dadka ay u maraan laba khasla ayay ilahay ku gaadhaan buu ihi alkhawfu waاطamac alle in laga cabsado oo waxaa markaa ay kugu bixiso in wixii xaaraama aad ka fogaato waاطamac iyo inaad ilahay naxariistiisa amac maarata khawfan waamacan ilahay uu sheegay buu yuu u jeedaa oo marka haddii damac kaaga jiro jannadii waa inaad marka ushaqaysataa wey labadaasaa dadka ilaahay ku gaadhaan buu ihi saasuu dhihi jiray buu ihi marka akrimuu waajmiluu saasaan ugu fasiray marka cibaadadiina hagaajiya oo wanaajiya maarata mxu akhlaaqdiina iyo naftiina maxaa qofka xaaraanta ka fogeeya naftiisa waa karaamay xaqiiqatan oo cibaadaysta camalkiisa ninkii wanaajiyana haddee nin wanaajiyey weeye mxuu ahaa naftiisa iyo khayr mxuu ahaa iyo iyo camalkiisiiba marka hadalkaan ujeeday kan buu ahaa fa ataytuhu data yawmin maalin baan u imid buu yihi yaa odhanaya marka saas waa mutarif waqad katabuu marka waa zayd iyo intii la jirtay wey iyagoo qoray kitaaban kitaab bay qoreen fa nasaquu kalaaman kalaam bay isku dubarideen buu yihi min hada naxw kan oo kale ah buu yihi kanad uu sheegi doono wey ina allaha rabbunaa ina allaha rabbunaa wa muxammadun wa muxammadan inuu dhahay ahayd maxaa yeelay wuxuu ku inuu ku cadfaa ina allaha sax walaala ya ikhwaan wa muxammadan baa ka fiican inuu yidhaha markaa nabiyanaa alle waa rabbigeen rabbunaa baan ujeedaa wa muxammada nabiyunaa yani wa ina muxammadan nabiyunaa sal lla alay slam wاlqur'aana yani wa ina alqur'aana imaamuna waman kana macanaa kuna wa kuna waxay ku fasiri jireen ninkii marka saa nagula socda yani kunaa lahu yani waxaan u noqonaynaa mxuu ahaa yani nin yani waanu kaalmaynaynaa naga mid weeye saas u jeedaa waman khaalafanaa ninkiina khilaafa marka oo shayga arrintan lagu khilaafa kaanat yadunaa calayhi wa kuna wa kuna ninkaasi waa khilaafsannahay waan iska celinayna hadalkan oo weliba intan ka dheer waa hadalkii uu ku qoray xasan albana raxmat ullahi calayh kitaabkiisa majmuuc rasaa'il yaa garanaya mxuu ahaa hadalkii uu ku bilaabay ya allahu rabbuna muxamadu nabiyuna alqur'aanu dastuuruna haye ya wاljihaadu sabiiluna wاlmowtu fi sabiili اllahi asma amanina hadalladaasi hadalla ka qurux badan miad garanaysaa laakiin maadaama waxaan khayraadkaa uu kooxdiisa ku koobay ayay culimmadu diideen hadalkii naftiisii wey oo intaaanu qorin xasan ulbanna uu qoray sheekha la yidhaha zayd ibnu suwaxaan uu raggii xertiisa ahaa oo uu ka mid yahay mutarif mutarif yani ninkaas uu ka ka faa'idaysan jiray sooma garanaysa sida ka muuqata nin weyn ka weyn buu ahaa sida ka muuqata mxuu aha mxuu ahaa hadalka soo socda marka maxaa ku jira oo dhibaato ah ina allaha rabbuna wa muxamadu nabiyuna walqur'aanu imaamuna ninkii nagula socda waa la soconnaa ninkii kalena waa naga fogaanaya hadalka maxaa daahirkiisa ku jira daahirkiisa wax ku jira ma jira maaa rabbiga laakiin hadalkana waxaa lagu koobay intii mehes joogta sida ka sida soo socota maxaa yeele hadalkan ummadda dhan baa loo yii ummadda dhan baa ah ummadda waa muslimiin hadhow waxaa ka dhalan doonta ninkii yidhaahda muxuu ahaa anugu dee rabbigii waa ilaahay maxamedna waa nabigaygii qur-aankana waan ogolahay laakiin idinlama socdana miyo kooxdiina kuma so waxa weeye marka inaan iska celinaa bay noqonaysaa mogta marka hadalkan ayuu marka wuxuu yidhi qaala fajacala yacridu lkitaaba calayhim rajula rajula raggii meesha fadhiyey buu yidhi haye waxaanaan qoray yah ayuu u bandhigay markaasu wuxuu leeyahay aqrarta ya fulan war fulanow ma ogoshay waxaan soo qoray waxaa ku qorana waa allahu rabbuna agoad xata intahow ilaya kulligood waxay dhaheen nacam nacam nacam nacam ballan buu ka wada qaaday ijaazu wada siiyey haddii dariiqada afkeeda lagu hadlo soo ma garanaysid haddii afkii ka dambeeyey ee xarakaadkana baycuu ka qaaday waay xata intahow ilaya ilaa ay marka aniga soo gaadheen buu ihi fa qaaluu aqrarta ya ghulaam marka inay inuu ka yaraabay ku tusinaysaa mutarif inta kale qultu laa maya buuri idinkulama jiro idinkulama jiro faymarkaas waxay yidhahdeen qaala yacni zaydan zayd buu ujeedaa laa tacjaluu cala alghulaam war inanka yar ha ku degdegina buuri qaar baa kolley xoogaa yani si xun u egay moogta ha ku degdegina buuri ma taqulu ya ghulaam maxay maxaad maxaad ka leedahay buuhi masaladan qultu ina allaha akhada calaya cahdan fi kitaabi aniga ilaahay ballan buu iga qaaday buui kitaabkiisu igaga qaaday falan uxditha cahdan cahdi kale anigu keeni maayo buuhi siwa alcahd aladii akhadahu calaya ballantii allah u iga qaaday mooyaane ballan kale geli maayo buui angu warkaas waa cadihi soo ma waxaa isweydiin isweydiin kartaa inaad tidhaahdo maxay tahay marka ballanta lala galo mada madaxda ila waxaynu aragnay axaadiis fara badan oo sheegaysa qofka marka uu madax noqdo in beeca laga qaado waa ku ogol lahay la yidhaahdo dadka ahluxal walcaqdiga maha dadka o dhan maaha dadka odayaasha dadka culimada ah dadka waxgaradka ah inay beeca ka qaadaan marka muxuu u leeyahay marka saas tan nabiga amray calayhi isalaatu wasalaam soo ma garanaysa tan laakiin ninkan muxuu aha laga dalbaday waxay ahayd tu aan ahayn tii madaxnimada tu waxay ahayd yacni munkarka in la radiyo magaalada munkaraadka iyo gabdhaha iyo weesha muxuuha isroorsanaya iyo muxuuha munkaraadka in la radiyay ku ballamayeen ba la yidhi soo ma garanaysa wuxuuna ahaa ninka ugu yar kooxdan uguna cilmi roon buu yidhi dhahabi markuu markuu qisadan keenayo marka meesha maxaa ka muuqata marka inaad nin madaxa la ballanta garanay eh nin ka sokeey nin kale inaan inay bannaanayn xataa maalan sheekha oo kale ka soo qaad imaam shaafici imaam axmed culimay ahaayeen nin uu ballan ka dalbaday oo yidhi muxuu ahaa ballan baan kaa qaadaya ma jiro soo ma garanaysa idan meesha waxaa ka muuqata inuu diiday mutarif ururkii halkaa ay ku sameeyeen zayd iyo laakiin iyaga waxay ku fiicnaayeen marka la baraarujiyey waa baraarugi jireen markaasaa wuxuu yidhi farajaca alqawmu min cindi aakhirihim kulligood waa ka noqdeen markuu baraarujiyey ou yidhi ilaahay baa annaga ballan naga qaaday marka inaan koox samayno looma baana ayay ka wada noqdeen maa aqara minhum axad kulligood iqraarkii midkas mid kasta waxa waa ka noqday qiraarkii marka may qirin in maarata muxuu arrintii la sii wado wa kaanuu zuhaaa halaathiina nafsan yacni waxay ahaayeen ilaa soddon nin bay ahaayeen oo culimo ah oo meesha isugu yimid oo ku ballamay maaratay muxuu ahaa khayrkaas idan halkaa waxaan u keenay oo aan u qaybiyey wax badan baana la weydiiyey maxaa ka rabtaan xarakaadka maxaa ka rabtaan xarakaadka waxaan leenahay waxa aad dadka u sheegaysaan oo aad leedihiin aniga waa ka xumaa inaan caawa soo qaadi waayo waxaan hayay dastuurkii ama manhajkii diiniga ahaa muxuuha qoladan la yidhaahdo itixaadka ay ku ballamaan haddaad aragto wax meesha ku yaalla wax fara badan oo ka mid ah kulligood ma ah wax fiican wey waxaa ugu horeysa baabka ugu horreeya oo magacooda ku yaalla mooyaane baabka kuxiga wuxuu leeyahay maxaan u samaynay xarakadan irdaau allahi tacaala ilahay inaan raalli gelina bu yidhahda taa miyaa u baahan in muxuha koox lasgu keeno uma baahna maa taxtaaj marka sidaasuu u diiday mudarif ina allaha rabbunaa y- yaa odhan kara mudarif ilaahay buu diidanaa nin dhihi kara dhihi kara ma jiro laakiin waxa m- muxuu ahaa shay jira oo ilaahay nagula ballamay aan ku sii ballanno macnaheedu waxa weeyaan koox inta kale ka sarraysa muslimiinta aan samayna wey masaladaasna masale saxa maaha mutarif saasuu marka ku diiday waana ku raaceen culamadiina hadalkaasi waa hadal aada u wanaagsan wey soo rog khalaas wey marka intiina waa idin dhamaatay warqaddaa haysta ninka idin yidhahda muxuu ahaa xarakaa jirta iska celiya marka sax walala yaa dhihi kara muxuu ahaa in cabdidaahir baa keenay ama Sheekh- Sheekh Ugaasha keenay maya waxa weeyaan kun iyo laba boqol sano ka hor nin saxaabi u dhalay wey ya soo ma garanaysa marka xarakaadka samayntoodu waa deelqaaf waa tafaruq ya ikhwaan marka waa in walaalaheen la- muxuu ahaa la- la waaniyaa oo ilahay ka baqa la yidhahda haadihi mas'ala haddaba ninkan waxaan usoo qaadanay markay fitna dhacdo fitno markay dhacdo ayuu ka hortegi jiray marka waa inaan ka faa'iidaysanaa marka siduu aan akhrina fitna isoo uga hortegay inaguna ha nin baa wuxuu yidhi wadaaddo wa ayo si waa inagoon isyeelyeelayn waxaa ka horreysay nin weyn wa ayo waa inagoon isyeelyeelayn buu haddii intaasi maanta ay qaadato manhajkaas waxaan hubaa nin waliba intaasoo saaxiibuu leeyahay intaasoo caruuruu leeyahay intaasoo qaraabuu leeyahay ma aha wax ay daaroodku sameeyeen ma aha waxay hawyuhu sameeyeen ma aha waxay eh, dir sameeyeen soo ma garanaysid ama ay qolyihii aad maaragtay muxuu ahaa eh, aad odhan jirteen muxuu ahaa half half mi mi yidhahdeen ya one point five mi ahayd ay sameeyeen ma aha inkastoo anigu iyaga ay ula- igula quman yihiin maxaa yeele waa dadka ugu caqli badan wey intaan waan arkay xagga yacni eh, eh, maxaa yeele ma diriraan moogta afka ka daga afka ka dagaalamaan xamaraan joogi jiro anigu xamaroynaan joogi jiro soo ma garanaysid marka qofka waa la iska celiya afka waxaan ima qabtaa la yidhahda laakiin meeshan laga laga bilaabayo un muxuu ahaa xabadda waa mashaakil sheekh calaa kulli xaal mutarif bal siduu ula dagaalamay aan fiirino fitnadii uu la mucaasarooday fitnooyin waayun buu yaa yaa ku dhacay waqtigiisii ayib fitnooyinku marka ka qayb galay yani uu yani uu joogay waxaa ka mid ahaa fitnatu ibn alashcath ninka la yidhaahdo ko fitnadan waxay ahayd baa layidhi fitnatun cadiima alatii qutila fiiha hadihi alfitna alcadiima alatii qutila fiiha casharaat alculamaa bal mi-aad bay ahaayeen intaasoo culimaa lagu laayay intaasoo cubaada saalixiin wa naala bacdu asaxaaba bacdu aladaa bisababiha xataa saxaabada qaarkeed waa noolaayeen qaar baa lagu dhibay wahum lam yushaarikuu fiiha albatta iyagoo aan gelinba waxaa ka mid ahaa bay yidhahdeen anas ibnu malik radia allahu canh saaxibu rasuuli illahi sal ly slam marka xajaaj baa ka shakiyaa la yidhi inuu ku jiro dabeed intuu qabtay oo gacantiisii ku shaabadeeyey hada catiiqu lxajaaj ayuu ku shaabadeeyaa la yidhi macnaha xoogaa maarata mxuu aha inuu qabtuu doonayo laakiin kumabu jirinba wuxuuna yidhi baa lihi wallaahi haddaadan ahayn inaad u shaqaysay rasuulka alayh salatu wasalaam oo khaadimkiisii aadaan ahayn wallahi waa ku dili lahaa saasuu ku yidhi marka saxaabadii qaar baa hata lagu dhibay isaguu kamid yahay marka waxay ku bilaabatay masaladaas xiinamaa kharaja cabduraxmaan ibn moxamed ibn alashcath alkindi cala alxajaaj liasbaabin minha asbaabta waxaa ka mid ahaa buu leeyahay ظلم الحجاج الحجاج هو هذا الظالم وانا حقيقه مسلس يعني محوها اعلام النبلاء إيو- سير عن النبلاء حبوك كشا كان يا وحليه هو الحجاج نعم مهم. قال الذهبي أهلكه الله في رمضان سنة 95 كهلا سأقول لي أن oday noqonin buu dhintay baa layihi kaana daluuman jabbaaran naasibiyan khabiisan safaakan lidima ninkaan ka warrama ya wuxuu ahaa daalim jabbaar wuxuu ahaa naasibi naasib waxa way dadka neceb aalubeytka aalubeytka niman neceb baa jiray oo nawaasib nimanna waxay necbaayeen saxaabada oo raafida la yidhaahdaa waalxaqu baynahumaa waa in la wada jeclaadaa kulligood say u dhan yihiin soo ma garanaysid aalubeytka iyo saxaabadaba soo ma garanaysid maxay saxaabada aalubeytka naftooda saxaabada ku jira laakiin aalubeytka ilaa qiyaami sac way soconayaan marka in la jeclaado oo nabiga dartii loo maarata loo karaameeya loo baahan yahay laakiin la caabudo ma aha sidii dadka qaarka ay yidhahdeen muxuu ahaa dadkii waxaa ku batay samboor maxaa yeelay berigii hore ashraafta waa muxuuha waa la dhunkan jiray waa la barakeysan jiray haddeer waxaa way markii la diiday sambooraa ku batay weerar ya waxaas iska sheeka xariir wey laakiin in la karaameeyo in la maarata muxuu ahaa nabiga dartii lagu weyneeyo muxuu ahaa ayaa loo baahan yahay weliba yani maarata waxaa loo jeedaa ninka de wanaagsan ee raacsan sunadii awowgiis ya raacsan waana muhiim jiddan masaladaas hadduu ninkii shariifka ahaa uu raaci waayo sunadii rasuulka alayh isalatu salaam dee markaas waxa weye awowgii buu khilaafay marka keen taageeraynaa marka inagu ma awowgiis mise isaga awowgiis taageerayna hadda kahor ba intay weydiiyeen muxuu ahaa shariif cabdinuur ayaa asal allah subxana wa tacaala an yakfira lah walana jamiican ayaa dagaaladan wax ka mida ayuu fatwoon jiray soo ma garanaysa nimankan xarakaadkaan nimanka unaxariisanaya maaha siday kuu wadaan ay kuu wadaan ay kuu wadaan markaad u fatwooto sheekh weyn baa tahay haddaad diidana ya waxa weeyaan waa lagu qarinaya hadda berdhawey markuu yidhi shariifka waxa weeyaan waa waa in la taageeraa kadib miyaad ka maqasheen muxuu aha shariifkii ba caynkaa yidhi shariif abadan maqli maysaan laakiin markii uu yidhaahdo hala dagaalamo shariifkii baa yidhi shariifkii baa yidhi shariifkii baa yidhi alla maxaan isu barnay nimankaas aadan isu barnay nimankaas markaas waxay u yidhahdeen halkan toronto niman baa intay iqaqasin waxay yidhahdeen shariifka waxaa ka sheegtay war anigu waxaan idhi laba shay dhowr shay oo uu yidhi culimmadii ahl sunnaha ahayd ee isaga kana da'weyneyd isna uu ictiraafsan yahay waa diideen mid waxa weeyaan xarakaadka waa la samayn karaa buuri xarakaadkan muxuu ahaa wax dhibaata ama laha waa la samayn karaa masaladaas waa ku khaldan yahan ku uri masalada labaadna waxay ahayd dagaalada qaarkooda uu fasaxay sida mathalan kii gado dagaalo fara badan taasoo ku khaldan yahan ku uri sababtoo ah fitna in laga fadhiistay ahayd culimadan caynkaas yidhahdeen markaasaa la yidhi waa si xun baad yani waad cayday war anu ma caayin baan ku uri laakiin shariifku sharafka iyo khayrka xaggee buu ka keenay horta laba laba maslo ka keena mid waxa weeye inuu u nasab sheegto nebi maxamed aleyh isalatu wasalaam sax walaa la midna waa inuu cilmigii nebiga wax ka bartay sax walaa la labadaasoo ka bartay hadday iskhilaafaan yaynu u hiilanaa baan ku ma nebiga mise isaga nebigaan u hiilanayna aniga sheekhigii wey ilaa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo soddobaatanki laakiin wixii uuna baray wax ka mida haddaan ku aragno sheekh isagoo khilaafsan oo aan idhaahno masaladaasi waa khalad culimadii markaan u geynayna waxay yidhahdeen waa sax masaladan adaa ku ku saxsan meeshan muxuu ahaa ma aha in wax laga sheegay maaha imaamu shaafici haddeer raxmat ullahi caleyh berigii hore waataad isku raacsanadeen kulligiisa u dhantihiin in haddii xaaskaaga iyadoo ilmo kuu dhiibaysa ood weyse qabto ay ku taabato ya madhabka shaafici baa maxay weysadii waa kaa jabta hadda maxaa qabtaan ilah baad ku dhaashay ya ma buraa weysadii mise ma burayso ma burayso waa sheekhii waa cayden marka taas maa gara sheekh gar ma aha inaad tiraa marka markaad sheekha si saxa aad aad u khilaafto oo xadiidkii aad ku khilaafto soo ma garanaysid oo tirahdo masaladaas masale saxa ma aha in la yidhaha sheekhii waad cayday maaha maxaa yeele diinta in la ilaaliya loo baahan yahay ta kale annagu maanaan dhin waxaan kitaabay ku yaalaan hadda hadda mutarif iyo iyo iyo iyo muxuu ahaa mutarif waa kana u diidan yahay muxuu ahaa in xaraka la samayn marka masaa-ishan ha la iska ilaaliyo haddaad aragtaan sheecukaasha aniga intaanu hadal ku hadalno aan daliil lahayn haddii la yidhahdo daliil ma leh haye xaggee ka keenteen waxaanu raajicinay maarata muxuu ahaa muftigii sacuudiga ama mufti hebel wuxuu yidhi waa kalad lihada alxadiid inaad gar baan idinku leenahay inaan idhahno ilaa ilaa annagaa saxa annagoon daliil haysan garna uguma lihdiin gar gar idin kuma lihid marka diinta in la ilaaliya la raba ikhwan walidalika hadda anigu waa iska dhaafay mxua muxaadaraadkan maba jecli waxaan jeclay kitaabada in la akhriyo si aan laisugu wada qabsaninba soo ma garanaysa ya socaanka maa sheekh haddii ka ra'yi iska noqonaysa hadda waxaan joog waxaan shan daqiiqaan dhaafnay shan daqiiqo kale ma ku darnaa mise waa ayib jazaka allah khayr marka waxyaabuu sameeyey waxaa kamid ahaa inuu marka dulmigii wasafakahu wa safkuhu addimaa dhiig badan buu saa u daadiyey wuxuu nin dhiiga daadiya wa ta'khiiri الsalawaat salaaduu dib u dhigi jiray ilaa uu baabi'iyo maqribka wax yar markay ka harsan tahay buu ayuu soo bixi jira tukan jiray wagayru dalika mima laa yakfa aan an mxuu ahaa aan qarsoonayn taa daraaddeed baa waxaa dhacday marka ibnulashcath oo nin culimo ahaa iyo culimo fara badan iyo fuqahaa iyo quraa iyo saalixiin fara badan fara badan oo culimada qaar waxay gaadhsiiyeen ilaa shan boqol oo culimo ah dee berigaan culimo marka lagu yidhahdo iska ilaali waa niman tegay weeye ayaa ku waafaqay oo yidhi allah ilaha nima ninkan aan iska qabanno o aan la dagaalanno ibnu ashcath waktiga uu ku baxay waxay ahayd koob iyo siddeetanka hijrada markay ahayd dagaallo fara badan baana dhexdooda dhacay dagaaladaasi waxay dhammaadeen saddex laba sana iyo barh gudahood bay ku dhammaadeen inta badan isaga adkaanayay inta badan dagaalada isaga ku adkaaday oo baaba ka dhigay mxuu aha ciidamadii maaragtay mxuu ahaa xajaaj laakiin markii dambe ayuu kusoo rogaal celiyey oo markaasu ku adkaaday marka isagaoo marka sheekha ka hadlay wuxuu leeyahay ibnu kathiir isagoo ka sheekeynaya mxuu arrimahaas wa fiiha fuqida jamaacatu min alquraa'i waalculamaa dagaalka waxaa lagu waayey jamaaco ka mid ah nimankii qur-aanka aada u yaqaanay nimankii culimada ahaa oo la dagaalgalay ibnu ashcath markii dambe laga adkaaday maxaa dhacay marka minhum man harab mid waa iska cararay wa minhum man qutil fi lmacraka dagaalkii qaar baa ku dhintay wa minhum man usir qaar baa la qafaashay fa daraba alxajaaju cunuqah dabeedna xajaaj baa gowracay wa minhum man tatabacahu alxajaaj xataa qatala qaar intay dhunteen baa sidii loo daba socday daba socday lasoo qabtay waa la laayay xajaaj ma ma ahayn nin nin baqa ma ahayn muxuu ahaa nin kaar qab u ah dadka marka culimada uu laayay waxaa ka mid ahaa baa la yidhi saciid ibnu jubayr waa ogtihiin yacni waa nin wuxuu ahaa ibnu cabaas xertiisa ka mid ahaa oo la yidhi waxaa la dilay saciid isagoo nin walbo maa maalintaa joogay u cilmigiisa u baahan yahay subxaana allah cabdiraxmaan ibn abi leyla waa ka mid ahaa cabdullahi ibnu shadaad shacbi abu cubayda ibnu cabdillaahi ibnu mascuud carruurtii saxaabaday ahayn waa uu shafay u macruum ibnu suweyd moxamed ibnu sacd ibn abi waqaas abulbuxturi طلحة ابن مصرف زبيدة ابن الحارث الياميان عطاء ابن السائب dadkaas oo dhan bay ahayn marka hadallada meeshan ku jira waxaa kowka ah awalan ay culimmada ku qabsadeen hata awalan culimmada dhammaantood intii dagaalka gashay mooye intii kale waxay yidhaahdeen ninkaasi waa khaldamay ashcath waxyaala ku khaldamay kow waxaa ka mid ahaa khuruujka maxaa yeelay daalim kastuu yahay diinteenna waxay qabtaa inaan lagu bixin madaxda intaas oo axaadiidana waa ku waa ku soo aroortay ninkaasi wuxuu ahaa nin dadka laaya oo dulmiya oo yacni aan aan naxariisanin buu ahaa safaak buu ahaa soo ma garanaysa ilaa uu yidhi sheekha hadda aan akhriyaynay fanasubuhu walaa nuxibuh waa caayaynaa oo ma jeclin bal nubgidhu fi llah halkaasuu gaarhsiiyey soo ma garanaysa maca daalika waxa weeyaan xoogaa waa dadka ku sheegaan muxuu aha wanaag inuusan sameeyey laakiin wuxuu yidhi walahu xasanaatun maqmuuratun fii baxri dunuubihi buuri waxoogaa xasanada waa lahaa buuri laakiin dunuubtiisa ka fara badnaydoo qarinaysa buuri marka maca daalika tagiya calaa kulli xaal ninka ya ay ikaada in yar in yar baan akrinaya halkan in yar ma ku daraa inta inta yar in yar ku daraya wuxuu yidhi wاlcajabu kul اlcajab ama af soomaliya baan ku sheego khuruuj waa lagu haystaa inuu inuu ku baxay ninkaasi waxaa kaloo lagu haystaa ashcath sida uu sheekh reer yamana noo sheegay wuxuu yidhi wuxuu sheekhana uu sheegay wuxuu dalbay khilaafadii markii markan waxay ahayd munkar baan la dagaalamayna bal fiiriya masalada sheekh laakiin markii dambe waxay noqotay markuu adkaaday cabdilmelik wuxuu u soo diray halkan muusa sheegin lakin sheekhaasa noo sheegay wuxuu u soo diray fariin wuxuu yidhi war aan heshiino wax alla waxaad ka sheeganaysana waan islaaxinaynaa munkaraadkana waanu joojinaynaa aan wada hadalno laa buu ihi khilaafadaana iskale marka marka hore xayay ka soo bilaabatay munkar baan hee radiyayna lakin markii dambe kursiga ku dhamaatay masaladaasa masale khatar ah wey maxay qofka markuu dagaalamo oo dhiig uu daadiyo oo uu is yidhaha waad adkaatay kii meesha haystay hadduu yidhaha war aan iska heshiino walaalo ma yeelayso wuxuu leeya maya deg anaa qabsanaya warkaas hadda uu meesha lagu sheegay ninkaasi kana ka sheeksanaa oo ka diin badnaa diidna kursigii mooyaane kuwan maa yeelaya marka ma yeelayaan yani waxa weeyaan hunguri baa soo soo gelaya abadan qofku hadduu dagaalamo kursigaasuu muxuu aha doonaya wixii daraad la xumaana waa la ficnaanaya sida mathalan yani maarata muxuu ahaa in marna laisku gaalaysiiye muxuu ahaa axmaarada ayuu keenay ninkan haddana markii uu kursigiisa u baqay qofka uu yidhahdo muxuu axmaaraha la ii keeno waa wax cajaa'iba soo maha sheekh marka waa masale khatar oo iidan waxaad u baahan tahay marka inaad ka fogaato waxaas oran fitnadaas ka fogaatid taasi waa mid weeye marka wuxuu ahaa buu yihi ninkan cabdilmalik quraysh buu ahaa isagaa xaq u lahaa markii loo fiiriyo ibnu ashcath cabdilmalik oo kala horeeyey oo madax ahaa qurayshna ah ayaa meesha joogay isagu wuxuu ahaa nin yamani ah xadiidkana wuxuu ahaa alaimatu min quraysh haddii uu nin u qalma madaxnimada uu joogo oo quraysh ah ma aha inuu nin kale uu soo taago maxaa yeelay abubakar waa tii uu diiday ka diiday reer madiina markay yidhahdeen mina amiir wa minkum amiir laba amiir baan soo saaraynaa idinkana muhaajiriina mid soo saara anana mid baan soo saaraynaa markaasuu yihi laa xadiidkan soomayna arag dabeedna nimankii ansaar ahaa waa ogolaadeen xadiidkii bay ogolaadeen oo hoggaansameen marka zamankanna sheekh albani raxmat ullahi caleyh waa tii markii muxuu ahaa la yidhi madaxnimada yaa ku habboon quraysh baa ku habboon yurubiyan buuna ahaa isagu albani way mogtahay isagu albani laakiin waxa weeyaan diintu markay ku gasho waad ilaawi inaad yurubiyan tahay waad iska ilaawi waxaad odhanaysaa nabiga muxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam waad ilaawi inaad maarata muxuu ahaa aad tahay isaaq waad ilaawi inaad inaad tahay sacad waad ilaawi xaqiiqatan sax wala la waad ilaawaysaa waxaad xusuusanaysaa nabiga muxuu yidhi alayh isalatu salam nabiga muxuu jecel yahay nacam marka waa masale muhiima masaladaas marka midda labaad oo waxa weeyaan mutarif wuxuu ahaa nin dadka ka celiya fitnada xasanulbasrina wuu ka celin jiray laakiin kama tegi jirin masaajidda wuu ka dhuuman jiray muxuu aha fitnada markaasu wuxuu odhan jiray alaa tacjabuuna min xasan albasri war xasan albasri miyadna la yaabeen buu uri inii ushabihuhu biman yuxadiru min asayl wayaqifu fii sananih yani fii ariiqihi wuxuu la mid yahay buu nin daad ka digahaya oo haddana hor fadhiisanaya isaga muxuu rabaa inuu ka digo yidhaha war ka tagaayo war ka tagaayo dabeedna uu cararo ayuu rabaa xasanulbasri laakiin wuxuu ahaan jiray fitnada waa ka degi jiray laakiin dadka kama tegi jirin maalin walba masaajid kula tukan jiray war ka joogaayo war ka joogaayo war ka joogaayo maca daalika mutarif wuxuu leeyahay waa khaldan yahay ka joogaya dhaho carar dhuumo maxaa loo dhuumanaya sababta wuxuu ku leeyahay adiga naftaada waxbaa ku geli karaa naftaada waxbaa ku geli kara dad dhex fadhiisato marka carar marka wuxuu ahaa ninka aada iyo aad maarata muxuu ahaa uga uga carari jiray wuxuu leeyahay marka sheekhu sheekh alislaam wاlfitnaة إida waqacat halkaasa ku joojinana insha allah baraan ka bilaabin halkaas wاlfitnaة إida waqacat cajaza اlcuqalaaءu fiiha can dafci الsufahaa mar hadday fitna dhacdo dadka cuqalada ah way ka cajizaan buu yihi inay dadka sufahada gacantooda qabtaan mooryaan ma qaban kartid mar haddii xabaddu ay dhacdo maaragta ya oday iyo wardhaaf aluuli odayo waa waalan tahay mustaqbal laga hayaa oday aan dhehaynin ha la dagaalamo sheekhaan lahayn war ka kacaay la maqli maayo hadalkaas waxaa la- waxaa yidhi sheekh islaan ibnu taymiya raxmatullahi calayh toddoba boqol oo sano ka hor alfitnatu idaa waqacat cajaza alcuqalaa'u fiiha can dafci sufahaa sufahada inay ka celiyaan ma karaan hadda yaa ka celin kara muxuu ahaa eh, shabaab iyo itixaad xisbulislaam caanoole raskamboni ii sheeg muxuu ahaa magacoodii war maxaan ka t- maxaan ka tegey waxaan isyaacaya nin yidhaahda war dagaalama waa fiican tihiin mooyaane nin kala maqli maayo marka in adigu is tidhaahdo hadda qolyaha waxay ku leeyihiin waxaan nahay muxuu ahaa hay-addi esh hay-addi maya ha salala haa kuwaas iga ilowda daayto kooxaa dagaale bay ku jiraan soo ma garanaysid hay-addi esh maxay ahayd haa musaalaxada culamaa us- musaalaxa ninka madaxda kaa ma taqaanaan waa ninka madaxda ka itixaadka bal ilaahay amarkiisa soo ma garanaysid dagaalkiina waa ku jiraan waxna waa musaalaxaynayaan yaa ikhwaan sida laisu laisu khayaanaya fiiri marka musaalaxa yaa sameeya waxaa sameeya nin aan ku jirin dagaal soo ma sax wala ha ha- ha- xaq saas weeye maaha inuu qof daraf ka ah waxyaalaha aan kula yaabay itixaadka waxaa ka mid ah qaar dowladda ku jiraan qaar xisbu islam bay ku jiraan qaar waa musaalaxo hadhow markii ay shirya leeyihiinna waa isu imaanaya kulligu soo dhoyihiin baa u sidha marka من أين لهم هذا يا إخوان إذا أنا أقول لهم والله ونصيحين سو ما قرنيس يعني هذا soo socda oo beri aan sheegi doono yaan isaga baqaa ani iyo wadaadkanba waxa weeyaan nin eh, la yidhaahdo muslim ibnu yasaar aan sheegaba hadeer kaasaan ku khatiibay insha allah ayaa wuxuu leeyahay haddii lagu baxo haddii lagu baxo waxba kama qabo suma garanaysa maxaa yeele dowlad maahe wuxuu yidhi abu qilaaba cabdullahi ibnu zayd eh, al- ja- eh, aljarmi abu qilaaba ayaa wuxuu yidhi markay fidnadii ashcas ay baaba'day ayaa aniga iyo muslim iyo yasaar ayaa isugu nimid buuri muslim iyo yasaar markaan ma dagaalamin laakiin wuu wuu jeclaa in yani lala dagaalamo soo ma jiraan dacinkaasa waa jiraan sida qolyahan toronto joogo kaleeto may may joogin muxuu aha dagaalkii xamar laakiin kuwa dagaalama ay kala raacsan yihiin sooma ogid marka waa fidna un fidna waa jeceshahay weeye markaasaa wuxuu yidhi faqaala muslim alxamdu lilah haddii markii ay fidnadii dhacday oo la ogaaday xumaanteedii baa nin walba ka beri noqday moogta sida haddaba dad badan oga beri noqdeen waxyaalaha hadda dhacay alxamdu lilahi aladii anjaani min hadihi alfitna ilaahay baan ku mahadiyaa buu ihi fidnadan iga badbaadiyey buu ihi fawallaahi maa ramaytu fiiha bisahmin leeb kuma tuurin buu ihi walaa tacantu fiiha birumxin waranna cidna kuma tuurin buu ihi wadarab- walaa darabtu fiiha bisayf seefna dadna uma qaadanin buu ihi abu qilaaba marka wuxuu ogaa muslim iyo saar inuu dhex ordi jiray oo mararka qaarkood dadka dagaalama uu u tegi jiray oo uu ku farxsanaa mogtahay فقلت له فما ظنك يا مسلم بوري بجاهل نظر إليك كور بورنك جاهل سوء يقي بوري فقال يلي والله ما قام مسلم يسار سيد القراء مسلم يسار أو قراء ضعنا سيد كودي أها هذا المقام مقام كم يستاقل معناها رقي في النذر وذي أشعث أيو ما قلت جري وقتها marka jaahil baa soo eegayay buuri wallaahi ninkaasi meeshaa ma tageen nimankaa uma tageen lama socdeen ilaa wahuwa yaraahu calayhi xaqa ilaa isaga oo arkaya ashcas iyo raggiisa inay quman yihiin mooyaane haddaba way yidhahan soo maa war hadday khaldan yihiin nimankan maxaa maarata mxuu ahaa sh- shariif cabdinuur iyo sheekh mxuu ahaa isheeg eh, sh- sh- ya xuseen cumar faaruuq iyo yani waa waa waa soo booqdaan mana yidha ya miyaa og inay xataa ka celiyaan lo- la isweydiin maayo laakiin maadaama ay ku ara- ku ag arkeen ayaan iska daliishan moogta markaasuu markuu sidaa yidhi markaasuu yidhi faqaatala jaahilkii waa dagaalay xataa qutil ka warran buuhi ninkaas fabakaa wal- fabakaa markaasuu ooyey muslim waaladii nafsii biyadih waxaa dhahaya abuqilaaba xataa tamanaytu anii lam akun qultu shaya waxaan sii buhi maxaa kaa yeersiiyey ninkiibaa fiq uu dhiban gaadhay buui si u ogyahay okaa culimadii markii xataa kuwii xataa fidada u yar dhawaaday markay dhammaatay saasay u ooyi jireen hadal baan ku khatimayaa hadalkaasi waxaa weeyaan ninaan waa taqaana calibolid ayaa ayaa waxaan ku yihi waryaa ah war gabdhihii xamar lagu kufsaday arma akhrina weydiiyaa hadda mana aanan ku jirin dagaal oga hoda ma astakfirlah waana waxaan ku idhi war wixii xamar ka dhacay armaana la weydiiyaa oo dagaal iyo masaakil ah sababto hadda xarakaadka waxbaan ka samaynay mogta markaasuu yidhi taa keliya lagu weydiin maayo wax alla wixii la kufsaday gabadh waa lagu weydiinayaa buui sababto a sababtoo ah buu yihi waxaynu ku talagalnay in establishmentigii jiray haba xumaad inaan baabi'inno dabeedna waxba mayna dhisin waxba waxna mayna dhisin buui marka waxaa weeyaan buui tuugada umaan kusoo daynay buui macnaha annagu fi lxaqiiqa xoog maanan lahayn laakiin waxaanu kamid ahayn raggii u riyaaqi jiray inay dawladuhu ay baaba'aan oo laga adkaado maxamed siyaad barre iyo wax alla waxa uu wato kadibna markii ay xeer iyo finaal kala dhaceen oo dadkii ay kala yaaceenna dadkii yaacay baan ku jiray nasal allah alcafu alcaafiya marka ilaahay inta loo toobad keeno dhammaanteen weliba annaga gaar ahaan xoog in aan u toobad keenno wey sababto waxaan ku jirna mogta oo ilaahay aanu barino laakiin wax lagu farxo meesha kamay dhicin haddana dadka ku jiraayey waxay ku jiraan wax lagu farxa ma ah marka ilaahay inagana hanaga badbaadiyo iyagana allah haka soo saaro waa fitna wabilahi أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج, في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته